magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu qabtay munaasabada lagu maamuusayey maalinta ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo ku beegan labaiyo tobanka abril waxaana munaasabadan kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka hiiraanka degmada beledweyne saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya kuwa midooda afrika ee jooga magaalada beledweyne waxaana ugu horreyntii ka hadlay tabane axmed gure oo ah taliyaha ciidamada militariga ee gobolka hiiraan waxaan u hambalyaynayaa taliyayaasha ciidamada xooga dalka soomaaliyeed taliyaha abaanduulaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sareeyayaasha soomaaliyeed saraakiisha sare saraakiisha hoose saraakiil xigeenka alifleyda iyo dableyda ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo xaasaskooda ayaan hambalyo qiimo iyo qaayo leh munaasabadan uga tabinaya gaar ahaan waxaan u hambalyaynayaa guutada tobanaad oo aniga mas-uuliyaddeeda aan hayo oo mas-uuliyad oo gobolka hiiraan ku sugan saraakiisheeda saraakiil xigeenkeeda alifleydeeda iyo dableydeeda ayaan salaam aad u qiimo badan halkaan munaasabada munaasabada konton iyo toddobaad ee aasaaska ciidanka xoogga dalka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed daraaddeed ayaan hawadu marinaya salaan kadib markaan u laabanno aasaaska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ciidanka xoogga dalka soomaliya waxaa la aasaasaa kun iyo abril kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii taariikhdiis markaan dib ugu noqdo waxaa lagu aasaasay ciidan tiro yar oo laga soo wareejiyey ciidanka booliska soomaaliyeed iyo ciidan laga qoray bulshadii soomaaliyeed oo xilligaas mataqaana lixdankii ayaa laga aasaasay ciidankaas ayaa calanka salaamay kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii ciidanka xoogga dalka soomaalida mid ka mid a saraakiisha ciidamada midooda afrika ee jooga magaalada beledweyne oo ka hadlay munaasabadda ayaa dhankiisa waxa uu sheegay madaxda hil walaal ee joogta iminka ka mid a waxay sharafayn anigoo ku hadlayo magaca guud ahaan amisom inta beledweyne joogto gaar ahaana ciidanka hil walaal ee reer jabuuti madaxdu madaxdooda inaan maad aragtay waxaan halkan ka hambalyeeyo ciidanka qaranka ee dalka soomaaliyeed guud ahaan soomaaliya oo dhan gaar ahaana qaybta tobnaad jarnaal tawana u maamulo ee beledweyne joogto ilaa annaka madaxweynahayaga ilaa waxa weeyaan madaxda ciidanka jabuuti joogto had iyo jeer waxa weeyaan sida annaka noo su-aalaan xaaladda aan ku jirna annaka iyo had iyo jeer noo su-aalaanna maad aragtay noo weydiiyaan ciidanka qaranka soomaaliyeed ee guud ahaan
mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraan oo dhankooda ka hadlay ayaa habalyo ku aadan sanad guradii konton iyo toddobaad ee kasoo wareegatay markii la aasaasay ciidamada xoogga dalka soomaaliya waxaan rabaa inaan u mahad celiyo bandhigga saaka ay soo bandhigeen guutada tobnaad waa wax la taaban karo waxaa kaloon rabaa inaan salaan u diro taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed hadday tahay taliyaha xoogga iyo hadday tahay abbaandulaha oo ah laba nin oo aan garanayo guusha labaadna taliyahaa leh guusha saddexaadna guutada iskale halayidhaha ama ururkaasa iskale saasay ahaa jirta waxaan leenahay la-anna marka ciidan la yidhaahdo waa talis annaguna inaan niila shaqayno ayaan maaragtay aan ballanqaadaynaa inay dadka niila shaqeeyaan eed u shaqaynaysiin ayaan annaguna ballanqaadaynaa ciidamadan waxaa laga raba waxay tahay caada inay ka dhigtaan cadowgay difaacaan iyo cadowgay hurjuumaan iyo inay ciidda dowraan caado inay ahaadaan ciidamada intaasaan farayna ayagana annaguna waa idin garab taaganahay habeenay maalin wixii aan toosin karno waa toosinaynaa wixii aan u yeeri karno waa u yeeraynaa bashiir cabdullahi cusmaan raadi warsan beledweyne